allah u naxariistay waxaa maanta magaalada muqdisho lagu dilay abukaate maxamed warsame oo ahaa garyaqaan maxkamadaha dalka ka difaaci jiray eedaysanayaasha dilka waxaa geystay kooxo degli ah sida warbixintan uu ku faahfaahinay yuuriyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow
allaha u naxariistay abukaate maxamed warsame oo ahaa qareen ka howlgalaya maxkamadaha dalka ayaa waxaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda soonaka iyo degmada hodan dilka abuukaataha ayaa waxaa la sheegay inay fuliyeen dabley hubaysan abuukaata warsame ayaa waxa uu dhowr jeer ka soo muuqday isagoo difaacayay eedaysanayaal kala duwan maxkamadda ciidamada dowladda soomaaliya qaar ka mida garyaqaanada yaqaanay ayaa waxay v o e da u sheegeen inuu ahaa nin si wanaagsan u bartay qaanuunka oo wax ku soo dhigtay jaamacadaha dalka yemen kadibna dib ugu soo laabtay soomaaliya waxa uu in muddo ah ku shaqaynaya xirfadda qareennimada isagoo ka howlgalayay maxkamadaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya laamaha amniga ee dowladda gaar ahaan kuwa gobolka banaadir ayaan ilaa iyo hadda wax warag ka soo saarin dilka abuukaataha maanta lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay waxaa muqdisho ka dhacay falal amni iyadoo ay horay dowladda u sheegtay inay isbeddel weyn samayn doonto madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii uu xilka la wareegay waxa uu sheegay in dowladda uu hoggaanka u hayo ay wax badan ka qaban doonto nabadgelyada dalka cabdilcasiis barrow v o a muqdisho